saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada gaalkacyo gaar ahaan qaybta uu joogo maamulka la baxay puntland ka dhacay dhaqdhaqaaqyo ay sameeyeen ciidamadani kuwaas oo uu aada uga soo horjeestay maamulka la baxay puntland guddoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulkaasi ninka lagu magacaabo faysal oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in hoggaankii ciidankan ay ku biireen dowladda federaalka ee uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in ay doonayaan in ay gaalkacyo ka sameeyaan wixii ay horay ugu sameeyeen magaalada boosaaso sida uu hadalka u dhigay kooxdaasi waxa weeye dalka in laga sifeeyay u baahan yihiin awaamiir hor leh baanna ka soo saaraynaa haddana inta laga fiirsanayo oo awaamiir laga soo saaraya xeryahooda kama soo bixi karaan waa amar haddii ka soo baxaanna wixii cawaaqib xuma oo ka dhasha mas-uuliyaddooda ayagaa qaadaya waxay ka shaqeeyaan xasan sheikh iyo tiimkiisa bay hoosta uga jiraan dil ay kuu run yahay madaxdooduna halkaasay ku biireen sidaa daraaddeed annaga qaanuun ahaan dastuurku ciidan uu ogol yahayna ma ahan mana waansixinin annaguna ma aqoonsanin tallaabooyin horra baana ka soo saari doonnaa haddii ilaahay idmo waxaana ka dhalan doontaa cawaaqib xumo hadday isku dayaan mar dambe inay magaalooyinka gobolka mudug ay faragelin ku sameeyaan iyo puntland waxay rabaan wixii boosaaso ay ka sameeyeen oo kale inay sameeyaan waxay rabaan dadka inay haddii ilaahay kuu ronya gumaadaan waxay rabaan amni xumo inay ka shaqeeyaan waxay rabaan haddii ilaahay kuu ronya dalku inuu fawdo noqdo arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo dhinac ah waxaana muuqata in xasan sheekh uu doonayo in uu faragelin ku sameeyo deegaanada ay ka teliyaan maamuladaas